dowladda dhexe ee federaalka ah meesha ay degantaha waa muqdisho waa gobolka banaadir ilaa iyo iminkana waa lagu dhiiro waayey in la xuso gobolka banaadir sidaa darteed annaga xaqa dadka ka maqan ma duudsii karno mana sacbaa ma saari karno intaa ka badan dadku waxay xaq u leeyihiin inay matalaadooda siyaasiga ay raadsadaan magacii musiibo oo maalinay baxaanaa la yidhaahdaa haddii la yidhaahdo banaadir wax ma laha ay shala ku sabartay haddii maanta waxba wax lagu kordhiyey waxaan is leeyahay banaadir kuma sabri karto sabarka waa ka dhammaadaan leeyahay sidaa darteed madasha wadatashiga qaranka waxaan u sheegaynaa in banaadir ay u fadhiyaan xuquuqda ay ku lahaayeen aqalka sare maxaa yeelay xuquuqda siyaasiga ah way ka xoonoon badan tahay midda kaleo ama iqtisaadiga ah ama caskariga ah way ka way ka muhiimsan tahay wayna ka khatarsan tahay maxaa yeelay shalay ayaa dadka banaadir deganaa kuraasood inta la raraa gobollada loo raray markaasay ku sabreen matalaada siyaasiga ayadaa layidhi ma laha aqalka sare waxba kuma laha way ku sabreen laakiin intaa ka badan waxaan leeyahay ma la sabri karo mana la sugi karo saas darteed waxaan leenahay madashu dib hees ugu laabato xaqa lagu leeyahay ay shacabkan degan magaaladan muqdisho uu ku leeyahay ha garwaaqsadeeno hana dhiibaanaan leeyahay xaqa haddii kale dee waxaan is leeyahay dadka banaadir degan way waxawaaye xuquuqdooda qaabo badan ay u raadsadaan ayay heli karaan